the love.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa arbaco saddex iyo labaatanka oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa si wadajireeda kugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida toddobaadka dhaqanka soomaalida oo ka bilowday magaalada nairobi warbixin ayaan idinka haynaa
waa ii farxad anigo xamar ka yimin haddan maarata joogo tiyaatarka qaranka sooma ee kenya oo halkan maarata lagu qabanayo isbuuca dhaqanka soomaaliyeed marka waxaan rajaynayaa dadka halkan iskugu yimi iyo waxa laga hadlayaba inay sii kobcin doonaan sawirka laga haysto iyo inay si uun u noqdaan inay dib ifafaalo ugu sameeyaan waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyar ah oo magaalada hargeysa kula dhex wareeg ahaan uu ku wato sunta lagu buufiyo cayayaanka sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan
ciyaarihii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka mark esmer ayaa tegey magaalada baqhdaad ee caasimadda dalka ciraaq booqashadan ayaa ahayd mid aan hore loo sii shaacin ujeeddada booqashada ayaa la sheegay inay tahay sidii wadatashi ula samayn lahaa madaxda ciraaq arrintaasi oo ku saabsan ciidamada maraykanka ah ee kasoo gudbay xadka suuriya iyo ciraaq ee u tallaabeen dhinaca dalkaasi ciraaq in ka badan toddoba boqol oo askari oo maraykan ah ayaa u gudbay dalka ciraaq iyagoo ka soo baxay dalka suuriya toddobadan boqol ee askari ayaa waxay ku biirayaan shan kun oo askari oo maraykan ah oo ku sugan dalka ciraaq
madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan iyo dhigiisa rushia valadimir putin ayaa shalayto waxa ay ku dhawaaqeen heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhiya kaasi oo ruushka uu ku ayiday qorshaha turkiga uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga suuriya ilaa iyo xadka turkiga heshiiskaasi ayaa soo baxay kadib kulan muddo shan saacadood qaatay oo madaxweyne erdogan iyo putin ay shalayto ku yeesheen magaalada soshi ee dalka ruushiya qodobada heshiiska ayaa waxaa ka mid ah in uu sii socdo howlgalka turkiga uu ka wado waqooyiga suuriya in maleeshiyaadka kurdiyiinta syriya ay soddon kilomitir ay ka fogaadaan xadka turkiga uu la wadaago suuriya haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysyada ay ku jiraan
halkaad dhegeystaan nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya waxaa ka socda barnaamijka toddobaadka dhaqanka soomaalida kaasoo kasoo qayb galeen dhalinyaro isaga kala yimid gudaha kenya soomaaliya iyo dalal kale qurbaha ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya khadar maxamuud xareed kulanka toddobaadka dhaqanka soomaalida oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada nairobi ayaa waxaa sanadkan looga hadlayey sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka waayadan dambe wajahayo dhaqanka soomaalida waxaana dadaaladani qayb weyn ka qaadanaya dhallinyarada soomaaliyeed oo meelo kala duwan uga kala yimid inay ka qayb galaan kulanka dhaqanka soomaalida ee ka socda magaalada nairobi maxamed cirbad oo ah agaasimaha xarunta akhriska efiya ee magaalada muqdisho oo ka mid a dhallinyaradii ka qaybgalaysay toddobaadka dhaqanka ee magaalada nairobi ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan dadaalada la doonayo in lagu badbaadiyo waxaana looga qabto dhibaatooyinka dhanka dhaqanka ee soomaalidu ay wajahayso waayadan dambe aada umaadsanta khadarow marka la fiirinayo dee dhaqanka soomaaliyeed ama si guud dhaqanku horta wuxuu ka mid yahay dee ummadda taariikhdeeda iyo astaanteeda iyo matalaadeeda iyo waxay aaminsan tahay horta si guud dhaqanka u sheegaya dhaqanka soomaaliduna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lafdhabarta u ah qofka soomaaliyeed ama qofka soomaaliga ahba marka la fiiriyo suugaanta iyo dadka hal abuurayaasha ama suugaandhaadhiga dadka la yidhaahdo doorka ay ku leeyihiin bulshada soomaaliyeed hadday noqoto dhanka nabadda hadday noqoto mararka qaarkood colaada oo fariimaha laysku gudbinayo iyo qaabka laftirkeeda suugaantu ay saameyn ku leedahay marka la fiirinayo dadka soomaaliyeed ee maaragtay ama fanka ha noqoto ama si kaleba ha noqotee sida mar kasta wixii la doonayo in la gudbiyo tusaale hadda meeshaanaan joogno maaragtay ay ka dhacayaan dood wadareedyada ama dood isweydaarsiga aqoon isweydaarsiga iyo fanka iyo suugaanta iyo waxaan oo dhan mid kastaa meel iyo door iyo waxbuu ka turjumaya marka la fiiriyo dib u heshiisiinta iyo dib u kabashada dowladda soomaaliyeed iyo maxay ahayd hooya isdhexgalka bulshada iyo ka shaqaynta nabaddana meelaha ugu badan iyo waxa ugu badan ee fariinta gudbiyaana waa suugaanta shirkii carta markii ay soomaalidu iskugu timi markii soomaalidu ay kala tagtay oo wax ku heshiin weyday waxaa dadka lagu heshiisiiyey ee lagu wada hadlay waxay ahayd in abwaae sugaan in gabayo meesha laga tiriyo gabayadiina dadka quluubtooda ay taabtaan markaasaa wadahadal iyo golihii inay dadkii iyo reerihii soomaaliyeed soo fadhiistaan ay si uun u suurta gashay
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada xaawo kenya heeskeedii dhoof jacayl dhadhankii ah dhadhamiyey dhadhamiyey kalgacal dhunkashada dhunkashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo isulka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waa wali waan rusugayaa dhukashada dhukashada macaan dhoola kaqo dhoola kaqo salka dhugmadiisa wacan kama dhargin wali waa wali waan rusugayaa daxantu igu sugaayo dhilkiban xasuusta ilmadhaba ilmadhaba ilmadhaba mayga diri daxantu igu sugaayo dhilkiban xasuusta ilmadhaba ilmadhaba ilmadhaba mayga diri waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahay diirana dhankaage waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dadtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo diirana dhankaage waxaan dhowrayaa weli dhabtuna ay sugaysaa waxaan dhowrayaa weli dhabtuna ay sugaysaa taleefoonka soo dhaca dhayahaygo dhiirana dhankaage waxaan dhowrayaa weli dhabtuna ay sugaysaa heestaasi dhoof jacayl waxaa qaadisay xaawakiin haatana hargeysa axmed naasir bakri waa wiil dhallinyaro ah maalin kasta isaga oo dusha ku sita haan ay ka buuxdo sunta cayaanka lagu buufiyo ayuu dhex wareegaa xaafadaha magaalada hargeysa dadka ayuu siiyaa taleefankiisa gacanta si ay ula soo xiriiraan haddii ay u baahdaan in laga buufiyo cayaan guryaha waryaheena hargeysa qadar maxamed cakule ayaa axmed waxa uu kula kulmay waddo ku taala magaalada hargeysa sheekadan ayaana dhex martay axmed naasir bakar cali waxaad xambaarsan tahay iminka haan maxay ahayd haantani haantan waa haanta lagu buufinayo xayayaanka beeraha iyo guryaha oo ku dhalanayo tuqhaanka iyo kaneecada iyo iyo barambarada tii yaryareed iyo tii waaweyneed oo suuliyayaasha ka soo yaacayso ayaan ku buufiyanaayaaba haantan xaafadayna ku kulanna iminka ma meel baa tegaysa mise waad iska soo waan iska sii soconaya un lambarka cidda iga qoranayso unbaan raadinayay subaxii goormaad shaqo tagtaa markaa aroorta hore ayaan shaqo tagaaba markay lambarada iga qortaan ayay soo garaacayaan lambarada unbaan inbaad sugtaa ah, unbaan sugayaa waayahay iminka haddaad guri shan maqsin ah ama shan qol ah ii buufinayso maxaad lacag iga qaadaysaa marka ugu horreyso guryaha intaan tago ayaan cabirayaaba oo eegayaaba suntii wixii galayo halkaasaan qiyaasta ka qaadanaya waayahay oo laba ayay noqonaysaa marka inay qofkii guriga lahaa intuu i raaco inuu sunta ila soo iibiyo kala soo iibiyo ila soo iibiyo haye iyo intaan anigu suntii soo iib- macalboonadii keentid u keeno ayay noqon markaa gacantaydu laakiin Mhm.
waa isla kolba dee qofka tabartiisaa la eegi waaye een, waxa ugu hooseeya ah, ka ugu- ugu hooseeya waa waa shantii maqsin waxay noqonaysaa labaatan iyo shan dooraal waayahay ugu sarreysana waa konton sideed uga taxadirtaa waxaa sidataa waa sun een, haanta sun baa ku jirta suntaa cayayaanka laynaysa een, adigu imika een, shaarkaagii iyo surwaalkaagii mara kale aad kasii dul xidhantahay laakiin hadhow markaad buufinta bilaabayso een, maxaad samaynaysaa golofsiisyadana waan gashanayaaba oo gacmaha oo indhahana muraayada muraayadan ku xidhaa jirta een, marka afkana waxaan isku xidhayaa jirtay oo weliba mid khafiifa i- intaan ka hoosaysiy ayaan aa, kuwan ayaan korka kaga xidhanayaa sida marka imise sanaad ka shaqaynaysa waxaan ka shaqaynayay iminka laba sano
haanta markaa maadaa le mise shirkad baad
maya haanta anaa iskala anaa iskala watay maalintaad ugu yar tahay shaqa maalintaad ugu yar tahay maalintaad ugu yar tahay imise nambar baad heshaa maalintaad ugu badan tahay se ka waran shaqada iyuu shaqadan marka kuleelka ayuu xayayaanka soo baxayaaba kuleelka unbay ku xidhan tahay ka qawowga meel ayuu ku dhuumanayaan umaleen uma soo baxayo marka waa adigu waa dee qoraalka alle unbaa shaqaynayaaba waa qoraal wax walba qoraalka ayay ku xidhan tahay oo wuxuu ilaahay u qoray unbaan kulmayaaba mar sideed u aragtaa shaqadaada ma ku faraxsan tahay ma een, xaalad dhib badan ba wallahi shaqadan haddee kolleyba waa shaqa waa sunta weeye suntii oo qofka meel ka maro waaye unbaa geli waa sidaa walaalkay walaala dadka maxaad kala kulantaa dadka ayaad u shaqaynaysid dadku isku dabeecad maaha moogtay bal dadka ka waran wallaahi in- anigu intaan anigu laba sanaan halkan suntan ka shaqaynayay intaan Hargeysa.
shaqaynayo oo sunta hargeysaha oo ka- guryaha ka shaqaynaya waa laba sano labadaas sano dadku aad bay u fiican yihiin boqolkiiba iska fiican yihiin laakiin ree hargeysa dadkooda dadkooda way iska fiican yihiin waa sidaa weye
hargeysa inteed joogtay adugu hargeysa waxaan joogay waa intown labadaa sano ah waxaad marka hore ka tigi etoobiya ethoobiyaanka igu xaggee oo kililka shanaadun weligaa malka weligaa idaacaddi ma- ma ku waraysatay may weligaa laguma waraysan l- weligaa ima wareysan haye imika waran maanta waa lagu waraysta codkaaga waa la maqli doonaa de wallaahi waa cajiib waa maalinta igu horeysa weeye waad La maqli i wareystay. Ah, waan dhegeysan ani- aniga unbaa dadka dhegeysanayo mooyaane codkayga Maqal.
weligaa maa maqlin maantaad wallaahi.
maantaad maqli doontaa sooma aad maasantay kaasi waxau ahaa axmed naasir bakri cali oo magaalada hargeysa ugu warameeyey khadar maxamed cakuul halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan koobka horyaalada qaaradda yurub ayaa xalay dhacay gruubka e haddii aynu ku horreyno waxaa is arkay kooxaha galatasaray ee dalka turkiga iyo kooxda real madrid ee dalka sbain ciyaartaas oo ka dhacday magaalada istanbul ayaa waxaa gool iyo xog ku adkaaday kooxda real madrid waxaana goolka qora deeqadii siddeed iyo tobanaad ee ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahan tony cruz isla gruubkaasi waxaa is arkay kooxda clab bruuge oo martigelisay naadiga b s g ciyaartaasi waxa ay ku dhammaatay shan gool iyo waxba oo kooxda b s g ay ku adkaatay saddex ka mid ah goolashaasi ayaa waxaa dhaliyey ciyaaryahan kilian embabe halka labada gool ee kalena uu saxeixay ciyaaryahan mauro ikadi gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda b s g oo leh sagaal dhibcood waxaa kusoo xigta real madrid oo leh afar dhibcood clab bruuge waxay leedahay laba dhibcood halka kooxda galatasaray ay ka leedahay hal dhibic oo keliya gruubka b kooxda bayan munshin ayaa waxa ay saddex gool iyo laba gool kaga soo adkaatay naadiga olombiyakos ee dalka sbain oo ay u safartay kooxda tottenhamna waxa ay shan gool iyo waxba dirtay naadiga red star belgrade gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda bayan munshin oo leh sagaal dhibcood tottenham ayaa ku soo xigta oo waxay leedahay afar dhibcood halka kooxda red star ay ka leedahay saddex dhibcood kulamadii kale ee xalay dhacana gruubka c kooxda manchester city ayaa waxay shan gool iyo hal kaga adkaatay naadiga atlanta ee dalka talyaaniga ciyaartan ayaa waxaa goolka ku horreysay kooxda atlanta hase yeeshee kooxda man city ayaa ku jawaabtay shan gool kooxda shakhtar donetski oo martigelisay naadiga dinamo zegrebna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac laba gool iyo laba goola man city ayaa gruubkan ku hogaaminaysa sagaal dhibcood halka dinamo zegreb ay leedahay afar dhibcood waxaa sidoo kale afar dhibcood iska leh kooxda shakhtar gruubka d atletico madrid ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga bayan leverkusen halka yuventus ay laba gool iyo gool kaga adkaatay kooxda locomotive moscow kooxda lokomotiv moscow ayaa ku hormartay goolkaasi yeeshee laba gool ayaa waxaa muddo saddex daqiiqo gudahooda u dheliyey kooxda yuventus ciyaaryahan paolo dibalo sidaasina waxa ay ku adkaatay laba gool iyo gool gruubkan ayaa waxaa hogaaminaya kooxda atletico madrid iyo kooxda yuventus oo leh min toddoba dhibcood sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan koobka horyaalada qaarada yurub ayaa caawa dhici doona gruubka iyo haddii aynu ku horeyno kooxda genk ayaa waxay martigeli doontaa naadiga liverpool halka kooxda salisburg ay la kulmi doonto naadiga napoli ciyaarta ugu adag ee caawana waxay dhex mari doontaa kooxaha inter milan iyo brushi dortimon oo isku arki doona gruubka f gruubkan ayaa waxaa sidoo kale ku jira naadiga salavi brak oo martigeli doonta kooxda barcelona gruubka g waxaa is arki doona kooxda arbi leipzig iyo zinad sanbitsburg waxaana sidoo kale isla gruubkan kulmi doona kooxda leone ee u safri doonta naadiga bonfica gruubka h kooxda ayax ayaa martigelin doonta naadiga chelsea halka valencia u safri doonto naadiga liil dhinaca kalena kooxda kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay ka mamnuucday daawashada ciyaaraha iyo inuu tago garoonka old trafford mid ka mid a taageerayaasha kooxdaasi oo lagu helay in uu hadallo cunsuriyiin ah kula kacay ciyaaryahan trent alexander arnold oo ka tirsan kooxda liverpool dhacdadan ayaa waxa ay dhacday axaddii markii kooxaha liverpool iyo man united ay ku ciyaareen garoonka old trafford waxaana kaamirada qarsoon ay qabatay taageeraha oo hadallo cunsuriyiin ah la beegsanaya ciyaaryahan arnold oo ah koodaatan jir u dhashay dalka ingiriiska balse madow ah taageerahan ayaa si kastaba waxaa u furan inuu racfaan ka qaato ganaaxan ay kooxda ku riday dhacdadan ayaa waxa ay timid toddobaad kadib markii sidoo kale ciyaaryahanada madowga xul kubadda cagta ingiriiska ay cunsuriyiin kala kulmeen dalka bulgeriya markaasi oo dalka ingiriisku ay la ciyaareen xulka dalkaasi ciyaar lix iyo eber ay ku soo adkaadeen hase yeeshee ay qaar ka mid a taageerayaasha kooxda bulgeriya ay hadallo cunsuriyana la beegsadeen ciyaartooyda madow ee ingiriiska dalka bulgeriya ayaa cudurdaar ka bixiyay dhacdadan xubinta cayaarahana waa naga intaas
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh inula socodsiinaya xubintaasi ciyaara halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdilcasiis iskalaaji iyo heeskiisii walaaltinimo
wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirtaa aan la qadin xumaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cidlowdo waleecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaagga haddii la dadsho xumaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysaa wadkaaga qofkii u xiisa sii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku cadduu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku cadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartee u weeqin iweydaarabadhaanta wadayga qudhaadu donto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartee u weeqin iweydaarabadhaanta wareegtada caashaqaaga wabayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weyeelkii ka qusto walacbuu keenayaa adoon qubin waanadayda wareegtada caashaqaagaaga wabaayo hadday dhalayso dareen wadnaha abbaaray hadduu weelkii ka qusto walacabuu keenayaa adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hogo hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku fofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirta aan la qadin waxbaa jira aan la sheegin warbaa jira aan la baahin wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay kuwa tahay wadaa jirta aan la qadin wanaagahaday la daadsho xumaan weel lagama buxsho wanaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkee u xiisa kusii wehel caanahaaga wanaaga haddii la daadsho xumaan weel lagama buxsho wacnaantu hadday cidlowdo wadeecaa kula degaysa wadkaaga qofkii u xiisa sii wehel caanahaaga jacaylku jacaylku hadduu wareego walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican
jacaylku hadduu wareero walaaltinimada ka fiican ayuu leeyahay cabdicasiis iskalaaja walaalnimo leh hanoo ahaato iyada ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ay weydalin kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure iyo farsamada jimefaari intaan mar kale kulmi doono nabadgeli
wadayga qudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo naftaada aadon u waalin hankaaga dartee u weeqin wadayga qudhaadu donto samaanta kolka ka weydo naftaada aadan u waalin hankaaga dartee u weeqin shaaraba dhaanta